kiis ugu daray wuxuu ahay nin sideetan jir inaa sagaasan jir aan idhaaha aada u ah da oo waxaa ii miday warqado wato oo dacwo ka ah dad kale oo dhulku haysta anoo la yaaban ninkii oo le war ninkan intaan da-diisu ay tahay oo sidaan aqo dadka dhibaatayna maxay yihiin yaa waxaa la ii keenay marka aan dadka kale u tagnay waxay noo keenay seixiisii sawirkiisii maqal iyo muuqaalkiisii ayagoo lacag kala qaadanayo wax kala iibsana marka mujaradu marka qof sagaasan jir ah anugu isma lahayn ninkaana wax qalad ah ama boob lagu haya lagu qaba karaa aadan uga xanaaqsanay markaan arkay isigii iyo wiilashiisi xataa si wiilasha u dhalay a ka mid ah haddana wiilash markaan wa aabahena waa qaldan yahay ummaddan waxbaa kula macaamilnay waana ka gadanay ma aqaano qola kalaa wax soo sheegtay sidaasuu ku duulaa waxyaabahan u arkay waxaa ugu badnaa ninkaas da-da ah oo aan u haystay in la dulmaa oo haddana ay soo baxday in asiga uu qalad ku leeyahay